dhallinyarada odayaasha iyo maamulka tuulada lafoole oo ka mida tuulooyinka hoostaga magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa si isku tashiya waxay ku bilaabeen dhismaha buundada xabiibe aadan oo muhiim u ah isku socodka bulshada ku nool tuuladaasi buundadan ayaa waxaa burburiyey fatahaadii webiga shabeelle ee uu ka geystay nawaxayga magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waana wadada ugu muhiimsan ee ay isticmaalaan bulshada xaafadaasi ku nool marka biyuhu ay go-doomiyaan beledweyne iyo deegaanada ku dhowdhow qaar ka mid ah howlwadeennada dhismaha buundadan iyo weliba dhallinyarada ayaa waxa ay ka waramayaan sida ay howshani ku socoto iyo weliba muhiimadda ay leedahay in dibu dayactir lagu sameeyo buundadan magacaygu waa xasan cabdulaahi waa ku magac dheer xasan nuur waxaan ka mid ahay dadka degan deegaanka lafoole aan ka shaqo wadnaa shaqo aan ka wadnaa buundada xabiibe aadan waxaan ka tirsanahay guddiga ka awooda howlaha maaragta shaqada maaragtahay meeshaas waxaa ka jirto waddo aada u halaysan buundo oo saaid u halaysan oo waqtiga rooba roobabawda webiga oo keliya kasoo baxo oo ku xiran yahay baahi fara badan ayaa ka jiro marka meeshaas marka shaqo ayaa ka wadnaa waxaan nahay ururka dhallinyarada lafoole maaragtahay waqti badanna waan soo jiitamaynay hadda dhowr kaarikoo maaragtahay dhagaxa ayaa gedinay waxna waynoo dhiman yihiin waxaan ka codsanaynaa hay-adaha samafalka in maaragtay wax nagala qabtaan meeshaas maaragtahay isxilqaan nafsadayna ayaan meesha ku galnay idaacadda beerluule waa mahadsan tahay anigoo ah burhaan cali culub oo kana hadlayo deegaanka lafoole maalmahan howl ayaan ku jirnay oo jidka ah khaasatan buundo la yidhaha buundada xabiibo aadan oo aad dhuunta noogu gashayoo markuu fatahaadda soo baxdo caqabad badan aan kala kulanno ayaan baryahan dad dhallinyaraha is aruursadayaan gaarikooyin iyo walaxan ku rogrogaynay marka xaalkeennu waa sidaas anigana waxaan u qaabilsanahay xagga howlqabadka ee shaqada shaqadana hadda fari ka noqonno
magacaygu waa cabdiweli maxamed ibraahim oo ka tirsan guddiga tuulada lafoole ayaantan waxaa jirta in caqabada nagu soo laalaabto dhibaato badan u geysatay fatahaadahan sidii mataqaanaa bibiga umaku biyo keena fatahaada oo kale waxaa jirta markaa buundooyin mataqaanaa nagu soo baxo oo inta badan intaan anaga waddada aan ka bixin meesha lagu go'toomiyo marka ayaantan shaqadeeda ayaan ku jirnay dadka bulshada ayaan lacag ka aruurinay meeshii waxaan ku shubnay mataqaanaa kaarikooyin aan ku shubnay aad iyo aad ayay u go'day waxaana dhibaatadaas u geystay fatahaadda webiga shabeelle shaqadiina weli waa dhimataa farakama qodno annagana waa u tabar la'nahay marka waxaan codsanaynaa annagoo marayna idaacadda beerluna annagoo soo marsiinayno in mataqaanaa wax allaale wixii nagu taakulay karaan ama hayadaha caalamiga ha noqdaano ama dad mataqaanaa sadaqada baxsana ha noqdaano in waddadaas gacan nagula siiyo sidii mataqaanaa dhibaatada hadda ay jirto siyaa mataqaanaa wax loogu qabto raadiyo beerula waan idin salaamay magaceygu waa iqra maxamed maxamed waxaan idiga soo salaamayaa tuulada lafoole salaan kadib waxaa wadnaa maalmahan shaqo layiraahda iskaa wax u qabso annagoo badanoo dhallinyaro ah dhisanaynay wadada jayga ah oo isku xirta tuulada qooqane iyo lafoole khaasatan buunto la yiraahdo xayibo aadan oo aad iyo aaday u burburiyeen biyihii iyo fatahaadihii shaqada waxaa ku bilaabanay iskaa wax u qabso dhalinyaro lacag iska aruurisay haddana meel fiicanay noo mareysaa buuntadii wax badan aan hadda ka dhisnay waxaa noo dhiman oo isaga qudhiisa naga burbursan wadada dheera jayga ah ee isku xirta qooqani lafoole waana halka keliyaha markii fatahaado ama biyo taadada ay imaadaan ay ku baxsadaan dad iyo duunyaba deegaanka lafoole dadka ku sugan